فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada caawa haddii alla hawoodalee ogolaadan aan kusoo gudbi doonno waxaa ka mid ah in ka badan soddon askari oo maamulka galmudug iyo dowladda federaalka maanta looga dilay weerar ka dhacay deegaanka camaara ee gobolka mudug wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaas ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan insha allah nadawaad looga digayo ka qaybgalka doorashooyinka ay qabanqaabanayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka qayb ka mid a nadawaadkaas oo mowduuc muhiima looga hadlay ayaan soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan sidoo kale xubintii wararkii ugu dambeeyey caalamka ayaan meesha ka marnayn oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore dalka jaad oo cudurka koronavirus ugu geeriyooday xabsi ku yaalla waddanka senegaal هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aynu ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka in ka badan soddon askari oo ka tirsan maamulka galmudug ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka camaara ee gobolka mudug haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaas waxaa ka warramaya weriye cabdulaahi soomaali waad mahadsan tahay saakay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay weerar aada loo qorsheeyey oo ay muuqatay in aada looga baarandegay ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka camaaro ee gobolka mudug weerarku wuxuu ku bilowday qarax nafurnimo oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarax ku raran yihiin oo uu kaxaynayay mujaahid ka tirsanaa xarakada shabaab almujaahidiin oo naftii hore ah intaasi kadib ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo wata qoryo aada loo soo diyaariyey oo lasoo sifeeyey oo lasoo saliideeyey islamarkaasina rasaas aada u fara badan iyo gantaalaha garbaha laga gana intaba wata ayaa xerada gudaha ugu daatay kadibna waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo sida muuqata aan dagaalka u diyaargaroobin intaa kadib dagaal ayaa goobta ka bilowday waxaana la dilay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa galmudug waxaa durbadiiba gacanta lagu dhigay gaadiidkii xerada yiil ee dhammaantii shan iyo toban gaari oo ciidamadu ay wateen oo ay ku jiraan qaar badan oo cabdibilayaal ah oo qoryo ay ku xiran yihiin ayaa waxay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin askar badan ayaa goobta lagu dilay intaasi kadib ciidamadii haraadigoodii ayaa cagaha wax ka dayay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin kama aanay harin ee durbadiiba waxay bilaabeen ciidamada inay eryadaan cararka ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa galmudug waxa ay orod ku dhaafeen deegaanka bacadweyne oo deris la ah camaaro waxaanay u gudbeen dhanka deegaanka wasil in muddo ah ayay xarakada shabaabulmujaahidiin ciidamadoodu waxay ku howlanaayeen baadigoobka ciidamada dowladda federaalka ah waxaana xusid mudan in ay jiraan ciidamo kuwa dhanka wasil aaday ka faniinay oo jihooyin kala qabtay oo qaarkood la sheegayay in ay dhaawac yihiin gaari nooca soomaalida cabdibilaha u taqaano ah oo ciidamo ay ku hilnaayeen ayaa waxa uu soo gurmaday ciidamada la jebiyey asigana meel dhexe ayaa qarax ku haleelay waxaana la sheegay in halkaa gaarigu uu ku gubtay waxayna u badan tahay ciidamadii sarraa in ay ku wada dhinteen darawallo fara fudud oo ka tirsan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa markii goobta lala wareegaba durbadiiba waxay furayaasha ku rogeen gaadiidkii goobta lagu qabsaday islamarkiibana way kaxeeyeen waxaana la geeyey deegaano ka baxsan halka dagaalku uu ka socday oo ka tirsan dhulka shareecada islaamka lagu maamulo gaadiidkaas wuxuu ahaa mid aada muhiim u ah oo badankii cusub islamarkaasina uu ku jira gaadiid casri oo mar dhow lagu soo xoojiyey ciidamadan loogu talagalay in ay ku duulaan deegaano ka sii baxsan halka iminka ay ku sugnaayeen qayladhaan aada u daran ayaa waxay gaartay magaalooyinka cadaado iyo gaalkacyo xilli ciidamadoodu habqan ay sii ahaayeen maamulka galmudug iyo dowladda federaalk ah oo ay sii cararayeen halka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiinna ee gurmad ay helayeen intaa kadib waxaa xusid mudan in diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ee gantaaluhu ku rakaban yihiin ay hawada soo galeen si ay garab u siiyaan ciidamada la jebiyey markii diyaaradahaas ay hawada soo galeen ayaa ciidamadii baqday iyo kuwo kale waxaa lagu amray in ay soo qaadaan meydadkii saaxiibadood arrinta layaab kale waxay tahay in ciidamadaas lagu amray in ay lugeeyaan islamarkaana gaari dambe aan loo ogolaa karin sababtoo ah waxaa laga baqayaa halka gaadiidka hormaray in gawaaradu ay maraan oo xarakada shabaabulmujaahidiin ay u gacan galaan ama haddii kaleba ay miinooyin ku qarxiso ciidamada oo aada u baqaya oo aan fariirsan ayaa waxay soo gaareen goobtii lagu dagaalamay halkaas ayay dusha waxay uga qaateen meydadka kow iyo soddon askari oo dagaalka lagu dilay kuwaas oo muddo dabaysha yiilay qoraxduna ay ku dhacday dhiig iyo carun fara badanna uu ka habayraqayo amaba ay ka da-ayaan waa arrin la dareemi karo runta culayska ay leedahay in soddon iyo kow askari dusha lagu qaado islamarkaasina dantu ay baddo dowladda federaalka iyo galmudug in gaadiid ay ku qaada waayaan meydadkooda waa meeshii ugu dambeysay in meydkaada aad kala baqdo in aad gaari kusoo qaadato iyagoo weliba sheeganaya in ay xoog badan leeyihiin allah baa xoog leh islamarkaasina ay haystaan hub casri ah ciidamo tababaran ay haystaan saaxiibadooda reer galbeedka gaar ahaan maraykanku uu dusha ka caawinayo asigoo diyaarado waaweyn oo gantaalo kala duwan ku xiran yihiin wata marka arrintaasina waxay muujinaysaa dacfi aada u weyn dadkuna si weyn ayay u hada lahayaan dadka camaaro ku sugan waxa ay sheegayaan in ciidamadii meydadka qaaday ay bacad weyne duleedkeeda mareen oo dhanka iyo wasil ay ula dhaqaaqeen iyagoo meydadkii sita si guud goobihii lagu dagaalamay xaaladooda iminka waa ay xasiloon tahay dadku si weyn ayay u hadal hayaan dagaalkii maantay iyo jabka gaaray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug durbadiiba waxaa bilaabatay oo gaar ahaan xagga internetka leesu marinaya eedeymo dadka qaar waxa ay leeyihiin madaxweynaha ee maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ninka la yihahdo waaba hurdayay markii dagaalku socday oo wuxuu jiifay hotel ku yaala muqdisho marka in la kiciyo laisku dayana arrinta uma dhega nuglaan kadibna shir ka socday magaalada muqdisho ayuu iska aaday dadka qaar waxa ay sheegayaan in maamulka galmudug iyo dowladda federaalka ay dayaceen ciidamadii saaka lagu weeraray deegaanka camaaro islamarkaana gurmadkii loo baahnaa aanay helin waxaa xusid mudan in arintaani ay ku soo aaday amaba xasuuqan saaka dhaca uu kusoo aaday xilli dhowaan sidoo kale la xasuuqay ciidamada dowladda federaalk iyo galmudug gaar ahaan deegaanka qaycad lagu xasuuqay ee duleedka bacadweyne waxaana looga dilay soddon isugu jiray askar iyo saraakiil weliba waxaa ka dhex muuqday saraakiil caanka ah deegaanada galmudug oo dagaalka hogaaminayay muddo sii horeysay ayay ciidamadaani weerar soo qaadeen iyaga oo markaa sheegayay in xarar dheere iyo ceelbuur ay gaarayaan laakiinse iminka waxay u muuqataa in talo ay farahooda ka baxday maalmihii hore waxaa aad u dhaaranayay oo maaragtay furmaha isku sawirayay wasiirka amniga ee galmudug ahna xildhibaan ka tirsan ee dowladda federaalka iyo cabdi xasan cawaale qaybdid oo asiguna ah xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalka ah laakiinse maanta meesha kama aysan muuqan waxayna u muuqatay in ay goobo gadaale ku dhuumanayeen ka gadaalna ay ka sii carareen markii xabaddu ay bilaabatay amaba ayba ka maqnaayeen goobaha ciidamadu ay joogaan
waa hagaag qaybaha hore barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan waxaana caawa soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على السراج المنير وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات وحكسو جل برامجكي روح قرآنك وكدقا حلقتنا إن شاء الله تعالى حنكوك أذن دونا قرآنك كريمك إنه يهي wadada keli ah ee ilaahay subxaana wa tacaala raalli ahaanshihiisa iyo ridihiisa lagu gaarayo iyo qur-aanku fadaa'isha uu leeyahay iyo waxa uu xambaarsan yahay aayaad dhowr ah ayaanan ku soo qaadan doonnaa oo macaanida ka hadlayaan qur-aanka waa dariiqa keli ah ee lagu badbaadayo waa wehelka qofka waa iftiinkiisa qofka qur-aanka daraaseeya wuxuu ka helayaa mudaacafatu alxasanaat xasanaadka in loo laalaabo oo xaraf kastoo ka mid a xasano ayaa laga helayaa barashadiisu waa cibaada qur-aanka oo la qabsadaa waa hanuun raacitaanka la raaca waa liibaan iyo barako iyo sacaadow qur-aanka oo la laasimo oo qofku uu hel ka dhigto naftiisa ayaa ku waansamaysa qalbigiisa ayaa ku waasac noqonaya quluubtiisa ayaa ku xasilaysa hawooyinka iyo shubahaadka iyo shakiyaasha ayaa ka baxaya intaasoo dhan iyo wax ka badan ayuu qur-aanku xambaarsan yahay waxaan soo qaadan doonnaa dhowr aayadoo arrintaa ka hadlaya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qad jaacakum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdii bihi allaahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaam wayukhrijuhum min aldulumaati ila annuuri biidnih wayahdiihim ilaa siraatin mustaqiim allah subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahy waxaa alla xaggii idinkaga yimid nuur iyo kitaab wax caddaynaya annuuru almubiin huwa alqur'aan nuurka la sheegaya wax caddaynaya waa qur-aanka samaahu allaahu subxaanahu wa tacaala nuuran buu ku magacaabay limaada maxaa le qur-aanku wuxuu cambaarsan yahay cilmigii qofka qalbigiisa nuurinayay oo markaa qofka uga xoroobayay baadida iyo wareerka mugdiyaashoodow walidaalika ilaahi subxaanah wa tacala aayado kale wuxuu ku magacaabay qur-aanka ruux inuu yahay nolol inuu yahay kadaalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walaakin jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaa'u min cibaadina marka qofka mu'minka ah niyadiisa ayaa saafi noqonaysa go'aankiisa oo qur-aanka uu la xidhiiro ayaa khaalis noqonaya maxaa yeele qur-aanku waa waxyaalo caddaynaya waddadii lagu badbaadi lahaa xaqii ayuu xaq ku tusayaa baadilkiina baadilnimadiisuu ku tusayaa qofka qur-aanku wuxuu siinayaa aayaadkiisa ku fakaree fahma furqaanan wa nuura wax wax kala saaraya iftiimaya oo ku kala garanaya hanuunka iyo baadida dhumitaanka iyo rashaadka awood buu qalbiga qofka u siinayaa nolol wanaagsan iyo qalbi waasaca ayuuna qofka siinayaa maxaa yeelay qur-aanku ilaahay dikrigiisa midka ugu weyn wey xuska ilaahay subxaanah wa tacaala la xusayana waxaa la yaqaanaa inuu yahay waxa ugu weyn ee quluubtu ay ku waasac noqoto wey allah subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub dadka mu'miniinta tilmaamaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah qalbigooda inuu ku xasilo ilaahay subxaanah wa tacaala dikrigiisa warbaraaruga allah xuskiisa ayaa quluubta ku xasishaa waalqur'aanu afdalu dikri wa aclaah wax ilaahay lagu xuso qur-aankaa u fadli badan uguna sarreeyo bihi taskunu alquluub wa tadma'in qur-aanka ayay ku xasishaa quluubta kuna degtaa wax kasta oo xumaan ah iyo wax kastaoo liidnaansho ahna way uga saafi noqotaa wey mar qur-aanka waa midka quluubta ay ku farxayso qofka haddii qalbigiisu uu ku faraxsan yahe ku macaansanayo qur-aanka waa inuu dareemaa qofkaasi uu bishaaraystaa wanaag inuu haysto qofku markii qur-aanka uu akhrinayo qalbigiisu uusan ku raaxaysanaynin waa inuu dareemaa inuusan waxba la joogin oo qalbigiisuu xidhan yahay imaamka weyn ee ammada islaamka ka mida xasanulbasri ayaa wuxuu yidhaahdaa tafaqadu alxalaawata fi alsalaah wa fi alqur'aani wa fi aldikr macaanta ka raadiya salaadda iyo qur'aanka iyo xuska ilaahay fa in wajadtumuuha famduu wa abshiruu macaantii haddaad ka heshaan salaadda dhexdeeda salaadda ku macaansanaysaan qur-aanka ku macaansanaysaan dikri ilaahay ku macaansanaysaan taga bishaaraysta wain lam tajiduuha faaclamuu ana albaaba muqlaq haddaad weysaan macaantii ku macaansigii salaadda iyo qur-aanka iyo dikriga ilaahay waxaad ogaataan in qalbigu xidhan yahay marka shallayto iyo dhibaato iyo walbahaar ayaa idiin sugnaaday marka waxaan isku boorinaynaa qur-aanka sidaa u qaymaha badan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo tilmaamayo in wanaaggaasi noo yimid inaan ku faraxno qalbigeennana oo ku sharaxmo aanan ku raaxaysanno allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leey yaa ayuhannaas qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi alsuduur wa hudan wa raxmatun lilmu'miniin qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidaalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun wardadow waxaa idin yimid mawcida waana oo rabbi xaggii idinkaga timid iyo qalbiga daawadiisa iyo hanuun iyo naxariis mu'miniintu ay helayaan waxaad ku tidhaahdaa ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa dadku ha ku farxeen taasaa adduunyada ka qaymo badan aan ku farxayn xoogaa yaro birbiro adduunyaha hesho intaad ku farxi lahayd qur-aankii iyo khayrkii iyo hanuunkii iyo wacdiga ilaah xaggii ka yimid iyo khayrka iyo faraha iyo waxaan barakaysanay wanaagga badan ee alla xaggii nooga yimid ee ruuxda ay ku noolaanayso quluubta ay ku caafimaadayso kaas inaad ku faraxdo weeyaan marka xalaqadeena intaas ayaan kusoo gebangebaynaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayh wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed نحمده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده أبقى فخورا بإسلامي waa hagaag weli barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad maqlaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya mahad cubayd هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa hagaag dhegaystayaal markana kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka madaxweynihii hore ee dalka jaad ayaa cudurka covid sagaal iyo toban ugu geeriyooday xabsi ku yaala waddanka senegaal madaxweynihii hore ee dalka jaad xuseen xabrii ayaa ku dhintay maanta xabsi ku yaala dalka senegaal isagoona ku geeriyooday da-da toddobaatan iyo sagaal sano sida uu ku dhawaaqay maanta oo talaado ah wasiirka cadaaladda ee dalka senegaal melik saal wasiirka ayaa ku caddeeyey geerida ninkan qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa twitter-ka balse ma uusan sheegin waxa sababay dhimashadiisa laakiin warbaahinta maxalliga ah ee dalka senegaal ayaa sheegtay in uu u geeriyooday cudurka covid sagaal iyo toban isagoo ku jira xabsi ku yaala gudaha waddankaas xuseen xabri oo talada dalka jaad hayay sanadihii kun sagaal boqol sideetan iyo labadii ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ayaa soddonkii bishii mey labada kun lix iyo tobankii lagu xukumay xabsi daa-in kadib markii lasoo gebagabeeyey dacwad lagu soo ogay oo in muddo ah ka socotay dalka senegaal isagoona lagu helay dembiyo ka dhan ah aadanaha sida kufsi dil addoonsi iyo afduub intaba intaasi waxaa sii dheer in guddiga baaritaanka ku hayay dembiyada ninkan loo heestay ay sheegeen in qiyaastii dad gaaraya afartan kun oo ruux dhibaatooyin kala duwan loo geystay xilligii uu talada dalka jaad hayay xuseen xabri oo ah ninka maanta dhintay dalka jaad oo dhaca waqooyiga qaaradda afrika ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka taagnaa deganaansho la-aan siyaasadeed qalalaaso rabshado iyo weeraro dad badan lagu laayay kuwaas oo ay geysteen kooxo hubaysan oo iskood isku abaabulay islamarkaana dagaal xoogan kula jira xukuumadda ka arrimaysa dalkaas waxaa xusid mudan in saddex bil ka hor dagaal u dhexeeyey ciidamada milatariga iyo maleeshiyaad hubaysan oo taabacsan hogaamiyaha mucaaradka lagu dilay idriis deyba oo ahaa madaxweynihii dalkaas iyadoona talada dalka jaad uu la wareegay wiilkiisa dhanka kale dowladda aljeeriya ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay waddanka morocco shir jaraa-id uu qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee aljeeriya ayuu ku sheegay in dowladdiisa ay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay waddanka morocco oo ay daris yihiin ramadaan lacmaamiro oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee aljeeriya ayaa sheegay in morocco ay ku kacday falal ka dhan ah dalka aljeeriya balse ma uusan sheegin nuuca ay yihiin tallaabooyinkaas waxa uu sheegay in tallaabooyinka ay qaadaysa morocco ay keensanayso in il gooni ah la isaga yeesho islamarkaana aada loo ilaaliyo xuduud beenaadka labada dal wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa
حياة تعج مع الميت
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag dhowaan walaayaadka islaamiga ah waxaa ka bilowda nadawaad looga hadlayo ka qaybgalka doorashooyinka ay qabanqaabeynayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka haddaba waxaad ku soo dhowaataan qayb ka mida nadawaadkaas oo ciwaankeedu yahay alwalaa walbaraa waxaana soo jeedinaya sheekh faarax cali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد الله أمهات سبحانه وتعالى نوافجي إسلامك allahaas wuxuu inaga mudan yahay waa inaan u mahad celinno isagaa keliya aan ilaah ka dhiganno rabbi ka dhiganno isagaan adeecno ka dambayno diintiisana aan qaadanno marka mowduuca alwalaa'u walbaraa waa mowduuc ballaaran marka nuqdooyinka oo kooban baan ka dul istaagi doonaa ee dhowr qodob ama saddex meelahaas wixii soo raacana waa arkaynaa qodobka koowaad waxaan ka hadli doonaa xaqiiqatu lwalaa'i walbaraa walaa iyo baraa waxa ay yihiin luqada iyo sharciga adiladooda qodobka labaad waa adilatu lwalaa'i walbaraa min alkitaab wasunna walijmaac qodobka saddexaadna wuxuu noqon doonaa calaaqatuhu biasli liimaan alwalaau walbaraa calaaqada uu laleeyahay iimaanka asalkiisa aslu iimaan waa waxaan wax ka dambayn wey iimaanka aan waxba ka dambayn baa loo yaqaanaa aslu liimaan kamaalu liimaan alwaajib kamaalu liimaan almustaxab iyo aslu liimaan baa loo qaybiyaa iimaanka marka haddaad weydo asalka gaalnimo unbaad gelaysaa marka alwalaa walbaraa calaaqadu laleeyahay asl aliimaan saddexdaa qodob ayaan dul istaagaynaa alwalaa walbaraa mowduuc laga niqaasho ama laga murmo ma uusan ahaa jirin xilligii salafka lidaalika kutub laga alifay oo salafku ay ka alifeen ma jirto lianna muranku wuxuu ka taagnaa qadarka iyo sifaadka ilaahay iyo asmaacda ilaahay oo qadariya iyo muctasila iyo waxaa la halmale iyo jahmiye iyo muxuu ahaa murjiah ayaa waxay tashkiik geliyeen ama khilaaf geliyeen mawaadicdaas qadarka iyo sifaadka ilaahay iyo asmaadiisa marka salafka mucdam mualafaatihim waxay uga hadlaan waxaa loo yaqaano alcaqaa'id laakiin alwalaa walbaraa liwuduuxihi fii kitaabi illaahi wa sunnati nabiyihi masale iska cad bay ahayd oo cidina aanay muran ka qabin cidina aysan isku haysanin marka goor dambe oo muslimiintu jahligu uu ka qaalib noqday gaala ay ku soo duushay ay marka taabic ay u noqdeen ayaa waxaa lumay alwalaa walbaraa ayaa daaqadda ka baxay markaasaa kutub laga alifay waana mucaasir kutubta dhammaantood kitaab salaf uu alifay nin salafah uu ka hadlayaa ma jiro alwalaa walbaraa bal dhammaan waa mucaasiriin gaala ku soo duushay caalamulislaami ay qabsatay kadib baa marka culimmadu ay ka hadleen alwalaa walbaraa marka wax laga murmo ma ahayn lan waa aslu tawxiidba aslu tawxiid laa ilaaha ila allah taas waxaa weeye murun kama taagnaynba gaalo iyo islaam unbaa ku murunsanaaye muslimiintu iskuma haynin marka xaqiiqat lwalaa markaan ku hormarno ama tacriifkiisa luqatan wa isdilaaxan walaaga waxaa laga keenay min alwalyi min alwalyi wa huwa alqurbu waana dhowaanshaha waxa adigu aad u dhowdahay qalbi ahaan iyo jir ahaan cidda aad u dhowaanayso xagga qalbigaaga maxabadaada iyo mawadadaada iyo nusradaada iyo deegaan ahaan cidaad la degayso taas ayuu khuseeyaa wey marka hada alaslu ترجع إليه بقية المعاني المشتقة من هذا الأصل لو أنشهاسي اللغة وتلمامي ولاغو هدونا إصدلاح شرعك وإيمان دونتا وإيمان إيسا كهاري ميسو براغنا أما براغ قادشدنا وحاويان إيضنا التباعد من الشيء ومزايلته والإرادة shayga in laga fogaado musaayala oo laga soocmo gooni looga baxo iyaduna hadhow macnaha isdilaaxa sharciga way ka muuqan doontaa oo isdilaaxii iyo sharcigii way isdadaaqulayaan wey marka hada huwa macna alwalaa walbaraa'i fi luga ciddaad adigu u dhowaanayso oo aad kaguli dhiganayso iyo ciddaad goynayso ka fogaanayso intaas weeyaan luqa ahaan asalka saasay tilmaamaysaa dhowaansho iyo fogaansho yaad u dhowaanaysa yaad ka fogaanaysa isdilaaxa markii loo yimaado waa sharciga walaaga iyo baraagu الاصطلاح waxay noqonayaan wuxuu laabanayaa laba macno markaanu soo xadidno ee bitahdiid laba macno iska soo horjeeda un bay noqonayaan الحب والنصرة وفي الولاء هذي والبغض والعداوة في البراء ولاها محبة هي النصرة iyo baraagiyo ah ee nacayb iyo colaad iyo dagaal yaad la dagaalami ood la coloobi yaad nici qalbiga ka nacaysaa ood ka baraaq qaadanaysaa yaadse jeclaanaysaa ood u hiilinaysaa macnaha almaxabatu wannusra marka la leeyahay walaaga lagu fasirayo inay shardi isu yihiin labadu ma ah walaagu wuxuu noqon karaa maxabo kaligeed wuxuu noqon karaa nusro kaliya biduuni maxaba marka maxaba biduuni nusra wa nusra biduuni maxabana wuu noqon karaa lidaalika haddaad jeceshahay gaalada inay guulaystaan oy adkaadaan oy dalka qabsadaan aadanna farna taagaynin oodan adigu ciidan u noqonin oo aadanna gacan siinin oodan maal siinin waxba ku bixin laakiin aad qalbiga ka jeclaato inay gaaladu guulaystaan ama uu sara maro mabda ay wadaan dimuqraadiyadooda waad gaaloobaysaa iskuma xirna marka iskuma xirna qolyaha wax khariba ayaa isku xira oo wuxuu leeyahay qofkaanu gaalada waxaa weeyaan ma jeclo ee diin ahaan uma jeclo laakiin wuu la shaqaystaa wuu la socdaa waxba kama jiraan murji'ada qurunka waxay sheegaan wey waxa ka jira lama arag nusradu kaligeed adigoo necab gaaladii wax walba ka necab ayaad haddaad u nusrayso ood gacan siiso ayaad noqonaysaa qof wala siiyey idan marka inaan lagu sirmin qolyaha ee lidiinihim in loo jeclaado gaalada lidiinihim kuwa dhahaya waa haddii maxabo la yidhahdo markaas ee hadday nusra timaado nusra keligeed bay madax bannaan tahay marka markaad kutubta ku arkayso sida nujrid dabari markuu fasirayo lidiinihim markuu leeyahay maxabadii buu ka hadlayaa iyo mawadadii oo diinahaan u jeceshay amaa nusrada hadhow haddaad u hiiliso haddaad doontaba ay ka necbow iyo waxay kasii xun lagaa yeeli maayo haddaad nusrayso anigu nimankaan ma jeclayne ciidan baan u ahayo mushaar baan ka qaadanayay kaa akhrisan mayno laga akhrisan maayo وعلى هذا مركا فالولاء شرعا وهو محبة الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين ولا هذا ضربته معنيسه شرعا وحاوي إله إلا جعلاده رسول كيس إلا جعلاده دين إسلام كلا جعلاده إيا أتباع الإسلام أو أه مسلمين تإن لجعلاده إيا إلهي إن الله إليه رسول كيس الله إليه دين إسلام كإن الله إليه iyo atbaacda islaamka almuslimiin ah labadaa macno ayuu noqonayaa alwalaau fi اlistiraax الsharci walbarana muxuu noqonayaa buqdu adawaaqiid buu noqonayaa buqdu adawaaqiid alati tucbadu min duuni اllah wa buqd اlkafiriin buqd اlkufri yani bijamiici milalihi wa atbaacihi اlkafiriin baraaguna waxaa weeyaan in la nacbado dawaaqiidda alla khayrkii la caabudo in la naco kufriga la nacbaado sidiisaba bijamiici milalihi ama kirishtaan ha noqdo ama yahuudi ama buudi ama ishtiraaki ama dimuqraadi wuxuu raba ha noqdo iyo atbaacu lkufri alkaafiriin in la nacbaado wey iyo wa mucaadaati dalika kullihi in lala coloobo mucaadaadkuna iyo buuqdiga labay kala yihiin marka lagu leeyahay وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا هذا اسكو فسرت لبدي كلمات هذا واسكو ميت البغضاء والنعيب العداوة والنعيب معها نعيب قلبية iyo waxa weeyaan cadaawad ficliya ayaa laga rabaa haddaad tahay qof ilaahay u nusraynaya iyo diintiisa iyo rasuulkiisa inaad gaalka nacbaato nacayb qalbiya iyo cadaawad ficliya oo aada la dagaalamayso hadhow markii adiga lagaa awood badiyo waxaa kaa dhacaya keliya waxaa loo yaqaano idhaaru اlcadaawa المستضعفين إيوه تقيده مركز الأقوليه إلا أن تتقوا منهم تقاة وحال لقى هذا يوا عداودي الدقال كودي إن هذا اسكد عفته دي لقى أود بديو وتركوا عداوة الكافرين بمعنى دقالا كودي إن هو قاته لكن هذا إيقا راعده ويكون ميريان وأقبشه تقديرات كوضا معها هنتاس وذلك تاس إكراه ومكبناته إكراه هناك فرق بين التقية والإكراه nilga awood badiyo ogaala ka awood badiso waxaa kuu banaan tarku idhaari alcadaawa alcadaawa amaa bukdigii waa qalbigaagu ku jira cid kaa yeeli anugu ma necbaan kara gaaladii idina kaa maqli mayso kayaan lagaaga khaldin lagaga ciyaarin caqiidada marka sideedana kelimatu tawxiid marka laga hadlayo kelimada tawxiidka ayaa waxaas keenaysa laa ilaaha ila allah markaad tiraahdo hawsha hadda aan ka hadlayno dhan iidaa keentayba idan marka alwalaa walbaraagu waaba laa ilaaha ila allahuba waxna waa la anfin waxna waa la sugayaa idan marka kelimadaas tawxiidku waxay nafinaysaa waxna way anfisaa waxna way sugtaa culimadu waxay yidhahdaa marka markay soo koobaan afar arrin bay anfinaysaa tawxiid kelimadaas laa ilaaha ila allah أفرنا ويسوغيسا مركا نفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب لا إله إلا الله وحيان فينيسا الآلهة وحلو يقان هي الطواغيت وحل إلى هي أنداد هي أرباب سوسو كوبه وحاسي أنفنيسا آلهة هذا وحكا صدق قصد بجلب نفع أو دفع ضر وحد لا قصد من دون الله هذين نقضان وحي نقضان ده إلهي غير كيبال أدوه إلا كدقات آلي هذا مركب وحل ولا قصد شيء وحور بالله هذا من جلب نفع أو دفع ضر قفك وحد نقطي قف كدقتي وحاس إله كدقتي بالنقط ضواغيدنا وحل إلى من عبده من دون الله وهو راضي قفك اللي عابدي ألا كسكو سكوكو قناعسن رالكو آه أو رشح نفسه للعبادة ama isagaaba naftiisba u sharaxayba in la caabudoba sida hadda nimanka musharaxiinta isku sheegaya maxay soo sharaxayaan ilaahnimay soo sharaxayaan xildhibaanka ma baarlamaanka gelaya oo lasoo dooranayo waxaa loo doortay maxay yihiin ilaahnima in loo doorto daaquud wey qof muslima musharax ma noqdo la socda meel dhiga taas muslim musharax maba noqdaba musharax hadaad maqasho waaba gaalba meel ma ku qor adugu hebel hebel hadduu raba cabdiraxmaan cabdullaahi maxamed hadduu raba aado waxaas musharaxiintu waa gaalo sidoodaba maxay sharaxayaan in la caabudo min duuni illaahi oo xildhibaan laga dhigo ama laga dhigo muxuu ahaa wasiir uu noqdo ama madaxweyneba uu noqdoba ama uu noqdo wax kale oon suldaadka hadda gaaladu ay wax ku dhisaan suldooyinka saddexda ah oo sulda tashriiciya inuu noqdo inuu galow rabaa أما سلطة تنفيذية مدحوينية وزيردي أما سلطة القضاء وحو ربها قال يسوي وحسو شرح يسوي تعالى إسلامكم مي قانون مشرح الشرح مدحوينة سو شرح يا محل ديوان أسلم مي قانون نبي محمد مركو كتغي أدون كان رجل لو ريغي درada Abu Bakar baa ugu horeeyay isagoo sharaxay oo lacag bixiyay oo boorar ku soo dajiyay miyaad maqasheen isagoo aan un diyaar ahayn baa loo dhiibay qabalay hawshan wariga daay ma qaba kare cumar baa loo dhiibay isagana nin musharaxee u soo loolamay ee u tartamay lama hayo duwalka islaamigana waa noocaas ilaa mar dambe dee iska noqotay wiraaso iyo mulki iska noqotay oo jabriya taa lafteedu markaa ma ahayn sharaxaad ma jirin laakiin waxyaaba iyagu raggu ay ilmahooda u diyaariyaan baa jirtay taa hadda wax weyn ma aha waa khada ama bidco dhacday laakiin ma ahan wax hadda aan ka hadlayno daaquudka noocaasa marka ee asagu isu sharaxay in ilaah uu noqdo amaba la caabudo min duuni illaahi waxaasay anfinaysaa way anfinaysaa andaada waxay anfinaysaa diin laa ilaha illa allahu waxaa loo yaqaano alandaad nidigana waxaa lagu fasiraa wixii adiga ku jiita oo diintaada kaa jiidaya diintaadii inaad barato ama aad ku camal fasho ama aad difaacdo ama aad cadow ka difaacdo oo maaragtay aadan ihtimaam siinin waxa kugu jiidaya kugu bixinaya أنداد بالغ من أهل أو مسكن أو مال أو عشيرة وحرم عنه أو زوجة عد ألا لعدة أغم مشغوش الدين تن إلهي إذن الند بالغ مقعب أنداد أنداد بالغ يقانا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أصنام كالية معه halkaaga soo gelayo maalkaaga soo gelayo guryahaaga iyo ganacsigaaga soo gelaya waxaasoo dhan bay anfinaysaa arbaabtuna waa wixii kugu bixiya inaad khilaafto sharciga ilaahay ama cidda kuu iftoota bimukhaalafati alxaq oo aad ku adeecdana arbaab ittakhaduu min duuni ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah marka waa laleeyahay marka kelimada tawxiidku iyadaa ayaaba anfinaysaba waxa hadda aan ka hadlayno laa ilaaha ila allah qofka yaqaano macnaheedu waxa maanta lagu dhacayo oo kufriyaada oo galo lagula siinayo oo baarlamaan loo dooranayo odayaasha muxuu ahaa nimankii geli lahaa oo qabaa'ilka ay kasoo soo dooranayaan qabiil walba intaasoo boqol oo qofood ay ka gaaloobayso oo ay ka ridoobayaan waxaasu maba dhaceenba waxaasi ma dhici lahayn culamaa usuu baa jooga u iftoonaya oo dhahaya idinku lacag maad qaadanaysaane waxaa weeye idinku waxaan diin ahaan uma jeclidiin uma uma aaminsanidiine iska doorta wahaakada
guud ahaan intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu